inta la xaqiijo laba qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay waxaana dhaawac soo gaara afar qof ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka xooga dalka qaruhu wuxuu ka dhaca isgoyska arwa idka muqdisho waxaana lala eegtay mid ka mid a gaadiidka gurmadka degdeg ay leeyihiin ciidanka xooga dalka dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o a in qarxu markuu dhaca kadib ay arkeen dhimashada labada qof iyo dhaawac afar kale oo iskugu jira askartii saarleed gaadiidka gurmadka degdega iyo dad shacaba goobta marayay koox ka shaqaysa gurmadka degdega ayaa u sheegtay v o a inay arkayeen dhaawacyada afar qof iyo dhimashada labada qof ciidamada amniga ayaa goobta gaaray iyagoo halkaasi ka sameeya baaritaano mana bixin xog dheeraad oo la xiriirta khasaaraha dhimashadii dhaawac marka laga reebo dadka goobjoogayaasha maalmihii lasoo dhaafa waxaa muqdisho kusoo nonoqonayay qaraxyada lagu xira gaadiidka cabdulqaadir okey v o a muqdisho